بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى الخامس أن يكون معلوم العين وبيع أحد الثوبين باطل الخامس shardiga shanaad ee ka mida min shuruudi اlmabiic shaygii beeciisu ansaxayey shuruuddiisa shardigii shanaad an yakuuna waa inuu ahaado mabiicii shaygii la kala iibsanayey macluuma alcayni ay macluuma اdaati shay daatadiisa la yaqaan waa inuu yahay shayga la kala iibsanayo oo beeciisu uu ansaxayo waxaa shardi ah wax daatadiisa la yaqaano inuu yahay shardigu maxaa baxay wixii wax la yaqaanaba haddaysan ahayn tusaale ahaan fa baycu axadi thawbeyn labada marood mid ka mid ah midkaas beeciisii baadila waa mid baadila oan ansaxayno bimacnaa sheekhu wuxuu la jeedaa qofkii dukaanka haystay oo dharka iibinaya ayaa wuxuu ku yidhi labadan maro oo isag taalla mid ka mida ayaan kaa iibiyey labadan maro mid ka mida ayaan kaa iibiyey ku yidhi beecaas ma ansaxay leanna waxaa weeye wuxuu kaa iibiyey ma cadda waxa uu kaa iibiyey ma cadda matana matana lama yaqaan waxay yihiin marka baycu lmajhuul laa yasix waxaan la garanayn oo jaahil laga yahay beeciisii ma ansaxay ama wuxuu ku yidhi labadan kitaab yacni dharku waa iska tusaale wax walaa la mid wax walba waa la mid labadan kitaab mid ka mida ayaan kaa iibiyey ma ansaxay labadan qalin mid ka mida ayaan kaa iibiyey beecaas ma ansaxay waa inuu yidhaaho shaygan ayaan kaa iibiyey wayasixu waxaa ansaxay baycu saacin suus iibintiisii ayaa ansaxaysa suuskaasoo min haadihi ee tan ka mida taasoo assubrati ee goobta ah wain juhila walow juhila haba laga jaahil noqdo haddii la doono qadruhaa qadru subrati goobta qadarkeeda goobta raashinka ah qadarka uu la eg yahay jaahil ba ha laga noqdo haddii la doono beecaas oo ansixi yacni sheekh hadalkan ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye goob dhan oo raashin ah oo meeshan buuran raashin goob dhan oo halkan ku daadsan ayuu wuxuu ku yidhi raashinkan halkan ku daadsan ee goobta ah hal suus oo ka mida ayaan kaa iibiyey taasi waa saxiix leanna waxaa weeye suuskan markuu qandiga kuugu shubayo ama weelka uu kuugu shubayo waa mucayan wax macruufo ma dhibayso goobtii in laga jaahil noqday qadarkeedii walow xataa goobta meesha ku daadsan raashinka qadarka uu leegyahay in la yaqaano shardi ma aha laakiin maxaa shardi ah wuxuu kaa iibinayey waa la yaqaanaa waa hal suusu ku yidhi hal suus oo goobtan raashinkan ka mida ayaan kaa iibiyey wixii aada iibsanaysay waa taqaanaa hal suusu wain juhila qadruhaa goobtan raashinkaa qadarkeeda haba laga jaahil noqdo waxa meesha ku haraya adiga suuskii markii lagaaga beegay goobta waxa meesha ku haray boqol suus miya laba boqol miya shaqo kuma lihid laakiin waxaad iibsanaysaa taqaana adiga wa macluuma alqadri wa an yakuuna waa inuu yahay shaygii la kala iibsanayo macluuma alqadri qadarkiisa mid la yaqaano oo xisaabtiisa la yaqaano inuu yahay shardiga in waxaa xisaabtooda la yaqaano oo qadarkooda la yaqaanana waxa la kala iibsanayo shardigu ama ha noqoto lacagtii ama ha noqoto raashinkii iyo wixii mabiicii la kala iibsanayey labada dhinacba lacagtii iyo wixii la kala iibsanayay labadoodaba in qadarka ay la egyihiin in la yaqaano shardigu maxaa baxay marka waxaa baxay falow baaca hadduu gado bizinati haadihi tan miisaankeedii hadduu wax ku gado taasoo alxasaati ee qaruuruxa ah dhagaxdan yaryarka ah ee qaruuruxa ah miisaankoodii wax ku gal oo daraahima min daraahima ee daraahim ah oo shilimaan ah aw amase bimaa iladii kii hadduu wax ku gado baaca bihi shaygaas fulaanun fulaan hebel uu ku iibiyey farasahu faraskiisii uu ku iibiyey wixii shalay hebel faraskiisa uu ku iibiyey ayaana na kaaga iibiyo yidhi walxaal humaa labada qofoo wax kala iibsanayana laa yaclamaani aysan ogeyn waxa hebel uu wax ku iibiyana ma yaqaanaan labadoodaba badala beecaasi waa buray waa beel beec uu ku jiro jahli beec jahli ku jira weeyo beecaasi ma ansaxayo wuxuu ku yihi sheekhu wa macluuma alqadri lacagta ha noqoto ama shayga la iibinayo ha noqdo mid walba in qadarkiisa la yaqaano waa shardi maxaa baxay falow baaca hadduu shaygii iibiyo bizinati haadihi tan miisaankeeda hadduu ku iibiyo taasoo alxasaati qaruuruxa dhagaxda qaruuruxa ah oo daraahima min daraahima ee daraahim ah badala beecaas waa bur wuxuu ku yidhi neefkan geela ah waa tusaale ahaan tusaale ahaan wuxuu ku yidhi neefkan geela waan kaa iibiyey waxaana kaaga iibiyey qaruuruxaan dhagaxdanaan miisaan saarayna dhagaxdaas intii ay la ekaato miisaana oo daraahim ah ayaad isiinay oo lacaga dhagaxdan waxay la ekaan doonto yaa yaqaan dhagaxdii dhagaxdii waxay la ekaanayso iyo wasankeedu wuxuu yahay yaa yaqaan intanoo dhagaxa miisaankeeda ayaan kaaga gadu yiri neefkan geela intii dhagaxdaana lama yaqaano miisaankeedii labadoodina ma garanayo miisaankeedii la egto miisaankeedu meequu noqon doonaa wuxuu noqon doono qadarka uu la egyahay ma dhowr kunay noqon doontaa ma dhowr milyan oo lacagay la miisaan noqon doontaa lama yaqaan beecaasi ma ansaxay aw amase bimaa iladii kii ayuu ku gaday baaca bihi shaygaa fulaanun hebel uu ku iibiyey farasahu faraskiisii uu ku iibiyey walxaal humaa labadoodii wax kala iibsanayana laa yaclamaani aysan ogeyn waxa hebel uu wax ku iibiyey ma oga badala beecaasi uu buray wuxuu yidhi shalay ninkii hebel la dhihi jiray wuxuu faraskiisa ku iibiyey oo lacag ah ayaa neefkan geelana kaaga iibiyey labadoodina ma yaqaanaan shalay wax wax lagu iibiyey shalay wax wax lagu iibiyey xaaladdaa caqdiga iyo heshiiska uu dhacayo ma oga wixii shalay faraska laga bixiyey kanina ma oga kana ma oga waa beec majhuula ma ansaxay beec majhuula wey ma ansaxay wayasixu waxaa ansaxay baycu subrati goobtii raashinka ahaa beeceedii waa ansixi kulla saacin suus kasta bidirhamin hal dirham in lagu kala beecsado taasi waa ansixi liannahu jahli kuma jiro beec waadixu muxuu yidhi tusaale ahaan wuxuu yidhi goobtan raashinkaa meesha ku daadsan goobtan raashinkaa meesha ku daadsan suus kasta ee ka mida waan beegaynaa suus kastaoo ka midana hal dirhaman kaa siina lacagtiina waa la yaqaanaa waxa ninkan laga iibinayana waa la yaqaanaa taasi beec saxiixa w beec saxiixa w wa macluuma sifati wa an yakuuna waa inuu ahaado kullun min alciwadayn mid walba labada ciwad ka mida labada ciwad waxaa loola jeedaa shaygii la kala iibsanayay iyo lacagtii laba ciwadaa leh labadood mid walba ka mida waa inuu noqdo macluuma sifati mid tilmaantiisa la yaqaano waa inuu noqdo macnaa shaygan weli shuruuddii sheekhu ku dhex jiraa wuxuu ku leeyahay shaygan la kala iibsanayo waa in tilmaantiisa la yaqaano shardi wey leannahu shayga la kala iibsanayo laba shay mid ka mida waa in laga helo ima asifatu wa ima aru'ya ima asifatu wa ima aru'ya shayga la kala iibsanayo in la arkay waa shardi labadooduba inay arkeen waa shardi haddaan aragti jirin oo shaygii aan la arkin waa inuu noqdo macluuma sifa walba tilmaantiisa waa in la yaqaano maalan shaygii aada iibsanaysay ma arkin laakiin waa lagu tilmaamay ninkii wax kaa iibinayaa kuu tilmaamo wuxuu ku yidhi waxaan kaa iibiyey neef geel ah oo shan jir ah oo buuran oo midabkiisu sidaa yahay oo intaa la eg oo sidaasi sidaasa ayaan kaaga iibiyey suu tilmaantii u waday wuxuu kaaga dhigay kaannaka tushaahidu adigoo arkayoo kale u kaaga dhigay suu kugu tilmaamay beecaas waa saxiix waa shay aadan arkin laakiin tilmaam buuxda lagaa siiyey beecaas saxiixu marka sheekhu muxuu ku yidhi wa macluuma sifati waa in tilmaantiisa la yaqaanoo la og yahay in lam yura ayaa meesha kugu jirta haddaan la arkin haddaadan shaygii arkin walba tilmaam buuxda waa in lagaa siiyo shaygaad iibsanaysay laakiin shaygii mana arkin mana la ii tilmaamin neef geelaan kaa iibiyaa lagu yidhi neefkii geelii ma arkaysa meesha ma taagna war waayo tilmaan ka bixi geel waa badan yahayo mid caataaha jira oo mid raqiisaa jira oo mid qaaliyaa jira iyo mana kuu tilmaamayo mana kuu tilmaamayo mana ku tusayo dee beecaasi baatil ma ansaxayo shayga la kala iibsanayo laba shay mid in laga helo ima sifatu wa ima ru'ya ama shayga in la arko ama inuu kuu tilmaamo qofku laakiin labadiiba haddaysan jirin beecaasi baatil wa macluuma sifati tilmaantiisa in la yaqaano waa shardi in lam yura haddaan shaygii la arkin haddaan la arkin waa in la tilmaamo tilmaantiisa la yaqaano falow baaca hadduu gado maa shay ayuu gaday waa baayici shay ayuu iska gaday shaygaasoo lam yarahu shayga baayici iska lahaa uusanba arkinba ninkii milkiilaha ahaa oo iska lahaa maba arkin wuxuusan weligii arkin ayuu iska gaday bilaa wasfin tilmaanna ma hayo aragtina ma hayo aw amase ishtaraa qofkii lacagta watay oo mushtariga ahaa ayaa wuxuu soo iibsaday maa shay shaygaasoo lam yarahu uusan arkin bilaa wasfin ayaa ugu jirta wuxuusan arkin tilmaan la-aan ah oon loo tilmaamin mana arkin mana loo tilmaamin lam yasixa beecaas ma ansaxay ninkan waa baayici falow baaca sheekhu markuu ku leeyahay faacilku wuxuu laabanaa baayici falow baaca ayil baayicu baayic waxaa la yidhaha ninka alaabta iska leh baayici marka wuxuu gaday maa lam yara qofu wuxuu ka gaday wax uusanba isagu xataa arkin lam yasixa isagii ma arkin ma ansaxay aw ishtaraa ninkii lacagta iska lahaayoo mushtariga ahaa wuxuu soo iibsaday maa lam yara wuxuusan arkin bilaa wasfin mana arkin mana loo tilmaamay lam yasixa dee beeci ma ansaxay walow baaca hadduu gado shaksigii binaqdin lacag hadduu wax ku gado shaygii wuxuu yidhi lacagankaa iibiyey lacag boqola ayaan shaygan kaaga iibiyey wa fi lbeledi naqdun haalib magaaladana waxaa laga isticmaalaa dhowr lacagood ayaa isdhinac socota laakiin hal lacagaa loo badan yahay hal lacag ayaa loo badan yahay tacayana waxaa caynoobaya oo waajib noqonaya haalibu naqdi lbeledi magaalada lacagta laga isticmaalo lacagtaas haalibkeedaa caynoobay dhowr lacagood haddii magaalada laga isticmaalo midda loo badan yahay ayaa lagu xambaaraa maalan tusaale ahaan magaaladii waxaa laga isticmaalayay doolarna waa laga isticmaala lacag soomaaliyana tusaale ahaan waa laga isticmaala markaasu wuxuu yidhi shaygan kunankaa siiye dee kunkiina ma dhihin waa kun doolar waa kun lacag soomaali mid walba ma dhihin de waxaa cayini markaas qariinada iyo maqaamka la taagan yahay maqaamka la taagan yahayo dee shaygan oo kale haddii ulajeedadeedu ay tahay lacag soomaali inay tahay ama lacagta magaalada wax lagu kala iibsadaba ay soomaali u badan tahay kunkii soomaaligaa laga raba lacagta magaalada lagu kala iibsado hadday doolar u badan tahana kunka waxaa lagu xambaarayaa kunkii doolar waxa uun magaalada ugu badan curfiga dadka iyo dhaqanka dadka wax magaalada u badan ayaa lagu xambaaraya haddii lacagta aan la magacaabin markii hore aan la magacaabin walow baaca hadduu shaygii iibiyo binaqdin lacag wa fi lbeledi naqdun haalib magaaladana waxaa ku sugan lacag loo badan yahay tacayana waxaa caynoobaya haalibu naqdi lbeledi magaalada lacagteeda lacagtaa haalibkeeda midda sida haalibkaa la isticmaalo taasaa lagu xambaari fain halaba haddii ay haalib noqdaan oo magaaladii ay ku farabataan naqdaani laba lacagood cala sawaa'i sinaansho xaal labada lacagood ay yihiin isticmaalka ay ku siman yihiin labadaas lacagood oo mukhtalifa alqiima qiimahooduna uu iskhilaafsan yahay ushturida markaas waxaa la shardiyaa التacyiinu magacaabid hadii qiimaha lacagaha la isticmaala uu iskhilaafsan yahay lacag hebelaan kaaga iibiyey waa inuu yihahdo yani sheekhu wuxuu ku leeyahay marka la leeyahay kunaan wax kaaga iibiyey laba lacagoodna magaaladii laga isticmaalo wuxuu noo soo sheegay sheekhu magaalada lacagta loogu badan yahay in lagu xambaarayo laakiin marka lagu xambaarayo waa hadday isla egyihiin labada lacagood kunkan lacagtan jinsiga iyo kunkan kale hadday isku qiimay egyihiin way isla mid yihiin laakiin wuxuu ku yihi sheekhu labada lacagood haddii labadaba magaaladii si sinaashaa loogu isticmaalo kanna waa la isticmaalaa tanna waa la isticmaalaa ma kala badna ma kala badno oo waa la isticmaalaa labadaba laakiin qiimahay isku khilaafsan yihiin hala sarifo haddii la yidhahdo waa lacago kala badan hala sarifo haddii la yidhahdo lacago kala badan markii horena labada nin lacag gaara kuma heshiin kun in bay iska dheheen kunkii laba lacagooda laga isticmaalaa oo kala qiimo badan kala sarif badan tacayi ushtirida atacyiin markaas waxaa shardi ah heshiiska in lagu magacaabo kunka mida loola jeedo waa inuu yidhaaho kun dollar ama waa inuu yidhaaho kun lacag soomaali ah haddaysanba isku qiimo ahayn haddaysan isku qiimo ahayn marka hore waa in beeca lagu daro la yidhaha kunka waxaan ula jeedaa kun dollar ama waxaan ula jeedaa kun lacag soomaali ah haddii xagga qiimaha iyo sarifka ay kala badan yihiin fa in kalaba naqdaani laba lacagood hadday magaalada ku badan yihiin oy qaalib ku noqdaan cala sawaa'i sinaasho xaal labada lacag ay yihiin oo si sinaasho loo isticmaalo mid kala badan ma lahan labadaas lacagood oo mukhtalifa alqiima laakiin qiimahoodu uu iskhilaafsan yahay ushturidda waxaa la shardiyaa atacyiinu marka magacaabida la shardiya hadiiba qiimaha ay isku khilaafsan yihiin wa mataa waktigii kaana alciwadu ciwadka shayga la kala bedel qaadanayo ciwad waxaa la yidhaha shayga la kala bedel qaadanayo shayga la kala bedel qaadanayo maxaa soo gelaya alaabtiina waa ciwad lacagtiina waa ciwad lanno labadaba waa la kala qaadanay lacagtana waxaa qaadanaya ninkii alaabta iska lahaa alaabtana waxaa qaadanaya ninkii lacagta iska lahaa marka labadoodaba ciwad waa la yidhaha wamataa waktigii kaana alciwadu shayga la kala bedel qaadanayo ama lacagtii ha noqdo ama alaabtii ha noqdee haddii shaygu yahay mushaahadan mid la arkayo wax la arkayo loo jeedo hadday yahay kafat waxaa ku filan ru'yatuhu shaygaas ciwadkaa aragtidiisa ayaa ku filan can macrifati qadrihi wa jinsihi in qadarkiisa iyo jinsigiisa iyo wixiisa noociisa la ogaado looma baahno hadduuba shaygii meesha yaallo oo la arkayo tilmaan in laga bixiyo iyo qadar in la ogaado iyo looma baahno haddiiba shaygii la arkayo tusaale ahaan wuxuu sheekhu ku leeyahay marka la tilmaamayo oo laleeyahay an yakuuna macluuma sifa waa in tilmaantiisa la yaqaano waa haddii shaygii uusan goobta joogin oon la arkayn markaas way marka la tilmaamay amaa sheekh wuxuu yihi shaygiiba haddii la arkayo indhuhu ay qabanayaan kafat ru'yatuhu aragtidiisaa ku filan bis waxba tilmaan uma baahno in laga bi neefkii geelahaa suuqaa lagu soo xiray neefkan geelahan kaa iibiyey kun dollaran kaaga iibiyey bis inaad tiraahid waa saas neef madow oo neef buuran oo neef caata wuxuu isagaaba wixii ujeedaa maxaad ka tilmaamay lama baahno tilmaam marka shayga haddii loo jeedo wuxuu ku yihi sheekhu fa fi raqiiqi addoonka yacni wuxuu kuu sheegi sheekhu tusaalooyin wuxuu kaa siinaa shayga la kala iibsanayo aragtidiisa way iskhilaaftaa marba waxbaa laga fiiriyaa shayga fiirintaasina waxay ku xidhan tahay nooca la kala iibsanayo waxa uu yahay fa fi raqiiqi addoonkii haddii addoon la kala iibsanayo waa xilligii hore addoommada la kala iibsan jiray yanduru wuxuu fiiriyaa shaksiga addoonka iibsanaya hayra cawratihi cawrati raqiiq addoonka cawradiisa cawradaas heyrkeeduu fiiriya cawrada inuu fiiriyo waa xaaraan laakiin inta kale ayuu ka fiirin karo murqihiisa intay la egyihiin inuu shaqayn karo dhabarkiisa indhihiisa inuu maaragtaahay xoog leeyahay meel walbuu ka fiirin intaan cawrada ahay ilaa shaygii waxaa la soo yidhi haddiiba la arkayo tilmaan shardi ma ahan mana loo baahno indhahaaga ayaa macallinkuu ah indhahaaga marka hadday macallinkuu yihiin addoonkii waxaad ka fiirinaya haddaad addoon iibsanaysid cawrada waa xaaraan inaad fiiriso inta ka soo hartay ayaad fiirin karta walaa yushtaradu lama shardiyo ru'yatu lisaani carabka aragtidiisa iyo wal asnaani ilkaha aragtidooda waxba looma baahno kuwaas shardina ma aha addoonkii markaad iibsanayso si beecu u ansaxo beeca ansixidiisa shardi ma aha inaad tira carabka soo bixi shuruudda beeca ansixidiisa ka mid maaha taas meesha laga shaqaynayo waa murqaha iyo gacmaha iyo lugaha iyo meeshu maaragtaahay safarada ka geli karo iyo alaab fog meelaha looga dirsan karo iyo meelahaasaa loo baahanyo shardi ah inaad ka fiiriso laakiin shuruudda beeca ka mid maaha inaad tiraahdo ilkahaaga aan arko iyo carabkaaga aan arko iyo dhanxanagaaga aan arko iyo dalqadaada aan arko iyo waxaasi shuruudda beeca ka mid maaha haba shardi ma aha haddaad iska fiirinaysana laa ba'sa laakiin sharcigu shardi kama dhigin sharcigu shardi shuruudulbeyc kama dhigin sharcigu walaa yushtaradu lama shardiyo ru'yat lisaani carabka aragtidiisa shardi ma aha walasnaani ilkaha aragtidoodana waxba lama shardiyo wafi daabati daabad haddii la kala iibsanaya xaggee laga fiirina daabadaa la kala iibsanaa faraskii dameerkii maaragtaahay loodii geelii xayawaanaadkaas haddii la kala iibsanayo wafi daabati daabadda dhexdeedana yanduru wuxuu ka fiiriyaa muqadamaha daabadda meesha la hormariyey meesheeda hore wey qeybteeda horeu ka fiirina wa mu-akharahaa gadaasheedana waa ka fiirina meesheeda dambe oo la dib dhigay wa qawaa'imahaa daabadda lugaheedina waa fiirina wa yarfacu wuxuu kor yeeli maa shaygii waa ka kor yeeli shaygaasoo calayhaa daabadda dusheeda wixii ahaadana waa laga qaadi rarka si dhabarkeeda loo arko dhabarkeeda si loo arkana ka deji u leeyahy rarka ha qarinin dhabarkeeda ceebta dhabarka ha qarina ka deji waa inuu yihaaho sheekhu tusaalooyin badan uu ku siiye wuxuu ku yidhi daabad haddii la kala iibsanayo matala neefkii maaragtaahay geelii faraskii dameerkii waxyaalaha haddii la kala iibsanayo waxuu ka fiirinaa oo shardiga qofku inuu ka fiiriyo qeybteeda hore daabadda faraska qeybtiisa dambe haddii ay alaabu saaran yihiinna waxaa shardiga alaabta in laga dejiyo si dhabarka loo arko dhabarka si loo arko inuu caafimaad qabo waa in alaabta laga dejiyo shardiga waxaa kaloo shardiga lugaha in la fiiriyo lanna meeshii alaabta maaragta haddii la saaro lugu hadday jiis yihiin alaab lama saari karo safarna laguma geli karo lugtana waa iska qiimeynaa luguhu inay jiis yihiin iyo dhabarka inay ka jaban tahay iyo wa iska fiirin hore iyo gadaal intaba uu ka fiirin walaa yushtaradu lama shardiyo ru'yatu sinihaa sini daaba daabaddaas iligteeda iligtaa aragtideeda lama shardiyo ilkaha in la faydo neefkii la kala iibsanayo daabadda ah ratigii la kala iibsanayo inaad tidhaahid bal ilkaha inuu ka dhacsan yahay iyo inuusan ka dhicin iyo in la fiiriyo ilkihii waxba shardi ma ah haddaad fiirisana kuma dembaabaysid lakiin waxaa lala jeedaa laysa min shuruudi اlbeyc shuruudda beyca ka mid ma ah haddaad fiirsanaysana laguma diidana sharcigu kuma diidana laakiin la dhihi maayo amaad ilkihii aragtay beyci ma ansaxay ma la dhahayo shardi ma aha taas walaa yushtaradu lama shardiyo ru'yati sinihaa sini daaba daabadda iligteeda iligtaa aragtideedii shardi ma aha walaa lisaanihana waa lamid carabkeeda iyadana carabkii in la fiiriyo oo yidhaha carabkii soo saar bal neefka aan iibsanayo iyadana shardi ma ahan wa fi daari daarta dhexdeedan haddii guri la kala iibsanayona see loo fiiriyaa guryaha guri dhisan hadduu qofkii iibsanayo xagee ka fiirina wa fi daari daarta dhexdeedana an yaraa waa inuu arko suquufahaa daarta saanqaafyaalkeeda iyo wa sadxa sadxiga kore sadxiga meesha kore wey daabadda korkeeda guriga korkiisa sanqaafka kore ayaa waxaa la yidhaha sadx wa wajhayi daari iyo daarta labadeeda wejina waa inuu arko labada weji maxaa loola jeedaa gudahana waa inuu ka galo bannaankana uu ka fiiriyo labada dhagacmo wuxuu ka hadli sheekha shuruudda lagu kala iibsanayo guryaha guryo marka la kala iibsanayo wuxuu ku yidhi sheekhu waxaa shardi ah horta gudahana gal guriga gudihiisa bannaankana ka fiiri labadaba wajhayi daar saas ula jeeda daarta labada wejiba ka fiira labadeeda wejiba gudaha waa inaad gasho haddaadan gudaha gelin beyci ma ansaxayo shuruud ilbeyc gudaha haddaadan gelinoo fiirsan muxuu noqonaa shay majhuulood iibsatay guri aadan yani gudihiisa gelin ma taqaano wuxuu yidhi gudihii fiir inuu jajaban yahay in maaragtaa tarar uu ku jiro hadduu dhagax yahay kuli fiir banaanka haddana u bax banaankii ka fiiri haddana guriga waxaa kaloo shardiga ku leeyahy sheekha saanqaafka wuxuu yahay laamyeer miya shub miya see u yaallaa saanqaafka fiir waxaa kaloo shardigu ku leeyahay kor fuuloo sadxi sadxigi waxa la yidhaha fowqa kor haddana wixii haddii wax shuban yihiin kor haddana tarar inuu ku jiro dildilaac inuu kor kar ay ka dildilaacsan tahay daartu in kale kulli waa in la fiiro shardigu haddii kale wuxuu noqonaa beeci midaan ansixin intaa haddaan laga fiirin guriga beeciisi ma ansaxay wa fi daari daarta dhexdeeda an yaraa waa inuu arko suquufahaa daarta saanqaafyaalkeeda iyo wasadxa sadxiga kore sadxiga korena waa inuu arko wa wajhayi daari daarta labadeeda wejina waa inuu arko kan gudaha iyo midka banaanka intaba inuu ka arko wa fi lbusudi bustooyinkana jamcu bisaad jamcu bisaad bustooyinkii busto haddii qofku uu iibsanayo yaraa wuxuu arkaa wajheyhaa bustooyinkaas labadeeda weji inuu arko shardigu labada weji maxaa loola jeedaa busto iyo derin iyo waxbaad rabtaa inaad iibsato dee haddaad iibsanayso bisaadkii bisaadka derintana waa la yidhaha bustahana caadigana waa la yidhaha haddaad derin iyo busto iyo wax iibsanayso labada wejiba inaad ka fiiriso shardigu labada weji maxaa loola jeedaa qeybtan kore iyo qeybta hoose labada dhinacba u kala gedi derinta gedi busta hadduu yahay bustaha labadiisa dhinacba u kala rog shardigu لأnn waxaa dhici karta derintan ma derinta labada dhinacba laga isticmaali karaa ma derinta hal dhinac un looga fariisanayo dhinaca kalena in mar walbaba hoos la mariyo ay shardi tahaya nooca ay tahay waa in ogaado derinta derin waxaa jirta labada dhinacba looga fariisan karo iyo mid hal dhinac loogu talagalay bis in laga fariisto dhinaca kalena carada mar walbaba la xijinayo nooca ay tahay si uu arko ama busta ha noqdo ama derintii ha noqdo labada wejiba inuu arko oo laga maarmaamo bkhilaafi اkirbaasi kii aan iskhilaafaynin kii aan iskhilaafaynin khilaafsan kirbaas waxaa la yidhaha aladii laa yakhtalif waa marada labadeeda dhinacba ay isku mid yihiin oo wax farqiga u dhexeeya isan jira maala macwisaad iibsanay macwistii inaad labada dhinacba ka fiiriso shardi ma aha labada dhinacba isku mid wey macwisihii labada dhinacba sidii derintii oo kale labada dhinac oo kale ma ahan dharku haddii hoos iyo kor maradu ay isku mid tahay labada dhinacba inaad ka fiiriso shardi maa qamiis aad iibsanay shaati aad iibsanay inaad tidhahdo shaatigii kor waan ka arkay bal aan rogo hoos haddana aan u gediyo shardi ma aha wax hadday labadii dhinacba isku mid yihiin kirbaas waxaa la yidhaha shayga labadiisa dhinacba isku mid ay yihiin kirbaas kaasoo kale in la rogrogo waxba shardi ma aha walaa yasixu ma ansaxayo baycu thawbi marada beeceedii ma ansaxayo maradaasoo almadwiyi ee la duuduubay go-ii ama maradii waa la duuduubay isagoo duuduuban iga iibsiu ku yihi qofka hana fiirin oo kala bixinin ma ansaxayo beecaas lannu shaygii muxuu noqonaa shay majhuul ah wax laga jaahil yahay ayuu noqon marka maradii waa in la kala bixiyo si loo ogaado dulduleel inay leedahay si loo ogaado in meel maaragtaahay jeexan iyo meel jeexan inay ku jirto laakiin maro isku duuduuban waxay tahay iyo wax ka soo bixi doona aan la aqoonin beeceedu ma ansaxay bal laabudda min nashri jamiicihi ku yihi sharx dhammaan in la kala bixiyo in la kala bixiyo waa laga maarmaan wain lam yucta daalika fiihi yaanba caado loolaha maradan oo kale lama kala bixiyo qofka haba ku yihi hadduu doono caado looma laha caadada waxaa ka weyn sharciga sharciga ayaa caadada ka weyn laakiin qofka haddii ku yidhaha maradan oo kale caado ma aan lama kala bixiyo kala bixiya leeyahay sharciga waxaa ka iyo caadada waxaa ka weyn sharciga ow naqasat bihi qiimatuhu ama xataa hadduu kala bixiyo qiimadii haba ku nusqaantuu ku yihi sheekhu haddaad iga kala bixiso haddii yaa iga iibsanayay qiimihii iga nusqaamayeen weligaa ha kaa nusqaanto shuruuddiisay ka mid tahy maro duuduuban maxaan ka aqaanaa wax duuduuban maxaan ka aqaanaa dadkiina maanta maba ogolaba oo maryooyinka qaar waxaa jira ay kuleyihin hanaga kala bixin sida sheekhu u sheegayo hanaga kala bixin maradii in la kala bixiyo shuruudda beecay ka midta la arko weligeed qiimadeedu ha kaa nusqaanto shuruudda beecay ka mid tahay in la arko waxay tahay waxaan duuduuban horta maxay yihiin waxaan duuduuban maxay yihiin in la ogaado walaa yasixu ma ansaxayo atawkiilu wakiil samaysi ma ansaxayo fi ru'yati shayga aragtidiisa in wakiil loo samaysto ma ansaxayo waxdahaa munfarida aragtidu keligeed xaalay tahay in wakiil loo samaysto ma ansaxayo sharcigu waxaa jira wuxuu ogol yahay alcaqdu waru'ya laba shay inaad qof u wakiilato sharcigu waa ogolyahay alcaqdu waru'ya maxaa loola jeedaa shaygan igana soo arag iina soo iibi waan ku wakiishee sax wey taas lacagaad qof u dhiibatay waan ku wakiishee mara iisoo iibi igana fiiri marada adiga iibinaysa taa sharci waa ogolyahay wakaalada saxiixa guri iisoo iibi igana fiiri adaa wakiil igaahay guriga iisoo lacagtiina waa tana waan shubay waa sax laakiin maxaan la ogolayn alru'ya waxdahaa waxaa tihi maalan gurigan waxaan kuu wakiishay inaad iga soo fiiriso laakiin beeciisa maya beec caqdiga kuma wakiila ma ansaxayso taas aragti bis wax laysku wakiisho ma ansaxayso laakiin aragtida iyo beeca labadaba ha waa laysku wakiilan karaa laakiin caqdigii inuu laba u kala qaado uu yidhaha aragtida bis uun ayaan kuu wakiishay shayga iga soo arag laakiin caqdigii wakiil igama tiidiyo beecii ma ansaxayso taas walaa yasixu ma ansaxayo atawkiilu wakiil samaysi ma ansaxayo fi ru'yati aragtida laysku wakiisho waxdaha munfarida keligeed xaalayta aragti keligeeda qof wakiisho ma ansaxayo wa takfii laakiin waxaa ku filan alru'yatu aragtida shayga la arko way ku filan tahay qabla alcaqdi heshiiska ka hor intaan shayga caqdiga beecu uusan dhicin lagu heshin ka hor shayga la arki jiray waa ansixi fii maa shay ayaa aragtidaasi ku ansixi shaygaasoo laa yatagayaru aan isbedelaynin haaliban fii haalibin sida haalibkaa wixii aan isbedelaynin beeca ka hor wixii la arki jiray aragtidii horaa ku filan beeca ka hor aad arki jiray wixii aan isbedelaynin maxaa loola jeedaa masaladan masalada ulajeedada waxaa weeye ninkan shayga aad ka iibinayso xilligaas beecu dhacayo heshiisku dhacayo shaygii uma jeedo ma arkayo laakiin waa ninaad saaxiib tihiin oo weligiisuu arki jiray horuu arki jiray heshiiskan iyo beecan ka hor uu shayga arki jiray maalan waa shaygiina waa shay aan intaa isku bedelayn waktigaas yani waktiga beecu dhacayo iyo xilligii uu arkay waa shaygaan isbedelayno maalan waa dhul oo kale boos boos wuxuu yhi war booskii hal sano ka hor aada aragtay hal sano ka hor booskii aada aragtay hadda iga iibi iga iibso ilaa shayga waad soo aragtay booska waad aragtay waad arki jirtay sax wa beecaas waa ansix ee shuruudda beeca ka mid maaha in la yidhaaho war haddii haddaa shardiya maadaama beecu saacaddan uu dhacayo hadda dhulkii booska isoo taga waxba shardi maaha haddaad hore u aragtay shayga shaygiina uu yahay shay aan isbedelay aragtidii horea ku filan aragtidii hore qabla albeec wa takfi ru'yatu aragtidaa ku filan qabla alcaqdi heshiiska ka hor shayga la arkay waa ku filan fii maa shay uu ku filan yahay shaygaasoo laa yatagayaru aan isbedelaynin haaliban fii haalib sida haalibka aan isbedelaynin kalardi dhulkii oo kale walxadiidi birtii oo kale waa bir aada hadda ka hor arki jirtay beeca ka hor aad arki jirtay dhul aad arki jirtay ow amase yuxtamalu fii maa shay ayaa aragtidu ku filan taha shaygaasoo yuxtamalu fiihi shayga dhexdiisa suurtagal laga dhigi karo altagayuru isbedelkii suurtagal laga dhigi karo wa cadamuhu cadamu tagayuri isbedelka la-aantiisna suurtagal ay tahay wadaalika kalxayawaani xayawaankii oo kale waxaa kale oo ansixi shaygan beeca ka hor in la arki jiray aragtidaas laysaga kaaftoomi haddii shayga labada dhinacba suurtagal ay tahay inuu isbedeleen waa suurtagal inuusan shaygii isbedelinna waa suurtagal shay labada dhinacba noqon kara horena aada u arki jirtay isagana aragtidii horaa ku filanoo beeciisa u ansaxayo maalan ninkan ratigaaga uu arki jiray ratiguu arki jiray war ratigii aada arki jirtay haddan kaa iibiye iga gado ratiga aad arki jirtay haddan kaa iibiye dee ratigaa waktigaas adiga aad aragtay iyo waktigan beecu dhacayana waa suurtagal inuu isbedelay inuusan isbedelinoo sidiisii buurnaanshihiisii iyo quruxdii aad ku ogeed uu yahana waa suurtagal labada dhinac baa suurtagal beeciisa oo ansix waxaas labada dhinacba noqon karana isagana beeciisu waa ansixi aragtidii hore ayaa ku filan wa takfii waxaa kaloo ku filan ru'yatu bacdi اlmabiici shayga mabiicaho la kala iibsanayo qeyb ka mid a qeybtaas aragtidiisu way ku filantay indalla hadduu tusinayo bacdigaas qeybta aada aragtay calىa baaqiyihi baaqi اlmabiic shaygii mabiica ahaa baaqigiisa hadduu tusinayo oo looga qiyaas qaadan karo wadaalika ka daahiri subrati goobtii raashinka ahayd muuqaalkeedii oo kale inta ka muuqata goobtii raashinka ahayd qeybta ka muuqata oo kale raashinkaasoo min alxindati qamadigii iyo washaciiri sareentii iyo waljawsi jawskii iyo wa acla almaayacaati waxyaalihii dareerayaalka ahaa qeybta ugu sarraysa ah kaasoo dareerahaasoo fii darfihi weelkiisa ku sugan wuxuu ku leeyahay sheegu sheekhu wuxuu ku leeyahay shaygan la kala iibsanayo qeyb ka mida haddii la arko qeybtii kalena aadan arkin beecaas waa ansix laakiin maxaa shardi ah qeybtaas aada aragtay waa in inta baaqiga looga qiyaas qaadan karo ashyaa waxaa jirta bini aadamka hadduu qeyb uu ka arko inta kale uu ka kaaftoomi karo uu dhihi karo bis haddaan qeybta ka arka taas beeciisu way ansixi haddii qeyb lagaa tuso qeybtaasina ay uga qiyaas qaadan kartid inta kale oo halaadiga ah beecaasi saxiix wey maxaa ka mid ah ka daahiri subrati goob raashina muuqaalkeedoo kale gooba goob raashina intii ka muuqatay ayaad aragtay oo min alxindati qamadigi ah meeshan waxaa ku daadsan qamadi qamadi fara badan ayaa meeshan ku daadsan qamadigaas hal hal xabo inaad u aragto shardi ma ah inaad tiraa mid walbo xabad kastoo qamadiga inaan arko waa shardi waxba shardi maaha taas taas dhibaa ku sugan haddii la shardiyo dhib ayaa ku sugan maxaa la isaga kaaftoomi inta daahirkaahee muuqata oo kore haddaad ka aragto qamadiga ka fiirisid inta kalena waad oga qiyaas qaadan karta inta kale waad oga qiyaas qaadan ama waxaad samayn kartaa sida dadku ay sameeyaan oo kale gacan inaad geliso haddaad is leedahay waxbaa laguu qarinayo oo kii hoosaa raashin xun aad is leedahay gacan geli gacanta geli qeyb ka mida gacanta ku soo qaad qeybtaa aad fiiriso gacanta aad ku soo qaaday ayaad leedahay inta kalena uga qiyaas qaada haddii intan bis aadna aragtay de gacanta aad ku hayso wixii kale hoose ma arka saxiix wey beecaas la isaga qiyaas qaada laakiin in la yidhaha xabad xabad ha loo arko raashinkii shardi ma ah ka daahiri subrati goobtii raashinka muuqaalkeedii oo kale intii ka muuqday oo min alxindati qamadigi wa shaciiri sareentii waljawsi iyo jawskii ah jawska miro la cuno miro la cuno wey jawska wa acla almaa'icaati dareerayaalkii qeybtii ugu sarreysay oo kale dareerahaasoo fii darfihi weelkiisa ku sugan dareeraha maxaa loola jeedaa saliiddii caanihii wax walboo dareeraya tusaale ahaan fuusto saliida ama fuusto nafta ah ayaad rabtaa inaad iibsato fuustadii naftada inaad tidhaahid kulli ma ha la wada shubo oo ha la gediyo oo fuustadan kale aan lagu gediyo kulli aan arku bal qaabkii u shubmayso iyo waxay tahay iyo waxba shardi maha taas xarajaa ku sugan inta haddaad aragtid weelka qeybta kore naftadii haddaad ka aragtid acla almaayacaad dareerayaalka meesha ugu sarreysa haddaad ka aragtid bis fuustadii caanaha qeybta ugu sarreysaad ka aragtid fuustadii saliidda qeybta ugu sarreysa ka aragtid wahaa kale inta kale uga qiyaas qaado inta kale looga qiyaas qaadan karo iyo wamaa yuladii kii oo kale beeciisu isaguna uu ansixi haddii qeyb laga arkay dahara huwa maaguba muuqday min kawati khisaanatin khasnadda duleelkeedii wixii ka muuqday khasnadaasoo mamluu'atin la buuxiyey xindatan min xinda qamadi laga buuxiyey in carafa hadduu garanayo sacataha sacata alkhisaana khasnadaas waasiceeda iyo inta ay qaado hadduu garanayo wuxuu yidhi khasnadan buuxda oo qamadiga ah ayaan kaa iibiyu yidhi hadde waayahay khasnadan fur bal bal meel aanu ka arkay qamadigay fur daboolkuu kaaga qaaday santuuq iyo khasnad iyo uu qamadigu ka buuxa qamadiga khasnadiisana waa yaqaanaa khasnadu intay qaado maalan waxay qaadaa labaatan koombo soddon koombo intay qaado waa yaqaanaa khasnadii marka buuxday oo qamadigaa meel duleesho ayaa looga furay qeyb ka midahu qamadigi arkay bis intaasaa ku filan intaasaa ku filan inta kaleo loo qiyaas qaadana hadduu yaqaano khasnaddu intay qaaddo hadduusan garanayn intay qaadana ibeeguu leey wa subratu tamri timirta goobteeduna kadaalika sidaas oo kale weeyo iyadana qeyb ka mida haddii laga arko nabad wey timirta goobteeda maxaa loola jeeda waa goobtii qamadigu hadda aan ka soo hadlayn oo kale wey goob timir ahaa meeshan rasaysan markaasaad qeyb ka mid aha timirtii ka aragtay hal hal xabo inaad u aragto shardi maaha beecu saasuu ku ansixi whaakahaadaa midkani bikhilaafi naxwi lbidiikhi qarihii oo kale khilaafsan wasafarjari calool shubihii oo kale khilaafsan warumaani rumaankii iyo watufaaxi tufaaxii khilaafsan kuwaasi hal xabaan ka arkay inta kalena waa uga qiyaas qaadana ma la yeelayo taas ma la yeelayo taas wuxuu ku yihi sheekhu haadaa kan aanu soo sheegnay bikhilaafi naxwi lbidiikh qarihii khilaafsan maala bahalkan qaraha oo kale toban xabo qarahaad rabtaa inaad iibsato markaasna waxaa tihi hal xabo bis ikan inta kale oga qiyaas qaadana taas wax suurtagelaya ma ah qarihii waa iskhilaafsan yahay midaa yar midaa weyn midaa ceeriin ah midaa bisayl ah midaa nabrale midaa nabra lahayn see looga qiyaas qaadan karaa qarihii hal xabo toban shay toban xabo qarahaad iibsanay markaas waxaa tihi hal xabo un baan arkay inta kale oga qiyaas qaadane hal xabo qaraa iyo kale ma ansaxayso taas si raashinka laysagama qiyaas qaato qamadi iyo lamid noqon karo qamadi iyo lamid maahan qari waxaa la mid a safarjal safarjalku waa bahal caloosha yacni haddii la cuno caloosha waxaa loogu isticmaalaa lastii baa loo isticmaalaa calooshu jilciya bahal caloosha jilciya way waddanka lagama helo waddamada carabta laga helaa safarjal waa qarahoo kale iyo kuwaasuu la mid yahay qudaarle warumaani rumaankii iyo watufaaxi tufaaxii oo kale waa la mid rumaankii iyo tufaaxii waxaa tihi tufaaxii toban xabo oo miiska saaran tobankiiba ma arkina waxaa tihi hal xabo bisaan arki sagaalka kalena oga qiyaas qaadana tii ma ansaxayso ma ansaxayso qarihii uu la mid yahay walow araa hadduu tusiyo baayicii hu shaksigii mushtariga ah oo lacagta haystay unmuudajan tusaale hadduu tuso tusaalahaasoo min almutamaahilaati waxyaalihii isla midka ahay ah wadaalika kalxindati qamadigii oo kale qamadigii tusaale ka tusiyey wa qaala markaasuu wuxuu yihi baayicii bictuka waxaan kaa gaday maa shaygii ayaan kaa gaday shaygaasoo fii haada almakhsani khasnadan khasnadan wixii ku jira ayaan kaa gaday tusaalaheedina waa kanaahuur tusaalaheediina waa kanaahuur wa haadaa midkan aan ku tusana alunmuudaju waa tusaale tusaalahaasoo minhu min almabiici raashinkii aan kaa gaday tusaalihiisana waa kanaa uu yihi saxa beecaasi waa ansaxa beecaasi waa ansixi bishardi raddihi shaksigan baayica celintiisa shardigiisu ku ansixiyo ila almabiici bishardi raddihi raddi namuudaj bishardi raddihi raddi namuudaj tusaalihii celintiisa shardigiisu beecu ku ansixiyo ila almabiici shaygii khasnadda ka buuxay oo la gaday waa inuu tusaalihii dib ugu daro ugu celiyo qabla albeec beeca ka hor intuusan dhicin waa inuu ku celiyo khasnadii masaladan sheekhu wuxuu la jeedaa wuxuu ku leeyahay hadduu tusaale tuso tusaalahaasoo min almutamaahilaati waxyaalo isla mida ayuu qeyb yaroo tusaalaha ka tusa kalxindati qamadigii oo kale wa qaala wuxuu yihi bictuka waxaan kaa gaday maa shaygii shaygaasoo fii hada almakhsani qasnadan ku jira qasnadan wixii ku jira ayaan kaa iibiyey kulli raashinka qasnada ku jira wa haadaa kanina alunmuudaju waa tusaale tusaalahaasoo minhu min almabiic mabiicii khasnada ku jiray tusaale ka midna intan gacanteyda ku jirtana iska fiiri waa tusaalihii khasnadan wixii ku jira o dhan aan kaa iibiyey intan aan gacanta kugu soo qaadana waa tusaale saxa beecaasi waa ansix hadde beecu ha ansixee wixii gacanta ku jiray oo tusaalaha ahaa ma shardiyaa inuu ku daro qasnadii dib ugu celiyo intuusan beecu dhicin intuusan beecu dhicin ma shardiyaa inuu dib ugu celiyo sheekhu wuxuu yihi waa shardi masaladana waa laysku khilaafsan yahay wuxuu ku yihi sheekhu bishardi raddihi raddi namuudaj tusaalahaas celintiisa shardigiisu beecu ku ansixiyo ilalmabiici dib loogu celiyo shaygii la kala iibsanayo khasnadii ku jiro raashinkii waa inuu ku dhex daro wixii gacanta tusaalihii uu ku soo qaaday qabla albeec intuusan beecu dhicin waa inuu intii ugu celiyo muxuu marka ku cilaynaa sheekhu oo masaladan isagu saasuu u dhigay wuxuu ku cilaynaa haddii wixii gacanta ku jiray aan beecii lagu darin maxay dhib oo raashinkii aan lagu darin intii gacanta ku jiray hadduusan raashinkii ku dhex darin maxay dhibe waxay dhibaysa waxaa weeye waxay noqonaya markaas beecii ka hor intaan beecu dhicin haddii shaygii aan lagu celin waxay noqonaya mabiicii inuusan waxba ka arkin wixii la kala iibsaday inuusan waxba ka arkin leannu shaygan gacanta ku jira intaan beecii dhicin beecii intuusan dhicin ayuusan ku darinoo alaab kalu watay iyo ama jeebku kale isaga gashaday wixii gacanta ku jira de beecu muxuu ku dhacay mabiicii intaas khasnadda ku jirta wixii khasnadda ku jiray mabiicii waxay noqonaya hal shay inaan laga arkay ilaa wuxuu arkay beecii ka mid maahan wuu ceshaday inta yaradoo la arkay kuma derin beecii kuma derin waa ceshaday jeebku isaga shubtay maxaa dhacaya marka waxaa dhacaya masaladu inay noqonayso wixii la kala iibsaday hal shayna kama arkin qof kale marka waa inuu ku celiyo sheekhu saas uu qaba waa inuu ku celiyo si ay u noqoto shaygii beecu ku dhacay qeyb ka mida inuu arkay taasuu ka wata saxa beecu waa ansixi bishardi raddihi namuudajka u celintiisa shardigii ku ansixi tusaalihii waa in lagu daro loo celiyo ila almabiic qabla albeyc beeca ka hor waa in la celiyo calaa maa qaalahu jamcun sida jamaaco badan oo culummadu ka mida ay yidhaaheen laakina almuctamada laakiin sida raajixa ah annahu yakfii waxaa ku filan idkhaaluhu fi lcaqdi shayba namuudajkaa in heshiiska la dhex geliyo lagu daro wain lam yaruddahu ila almabiic mabiicii yuusan ba dib ugu celinay haddii shayga gacanta ku jira heshiiskii lagu daro beeci waa iska ansix in dib loogu celiyo shardi maaha horta heshiisku maku jiraa waxaan aan kala iibsanayno qeybtan beeca maku jirta haa bis mabiici waaba la arkay marka qeyb ka mida qeyb ka mida waaba la arkayba mabiici marka sida raajixaana saas in qeybtii haddaad rabto jeebka gasho haddaad rabto gurigaaga qeybtii yaraado tusaalaha u qaado waxba shardi ma aha wa takfii waxaa ku filan ru'yatu suwaani qolofka qolofka aragtidiisaa ku filan qolofkaasoo alkhalqiyi abuurista loo nisbeeyo ilaahayba miraha uu ku abuuray qolofkii miraha lagu abuuray haddii la arkay dee wixii aan gudaha u dhaadhicee dilaaci mirihii shardi ma aha qolofka khilqigaahad aragta waxaan dilaacin bal si aan u arko shuruudda beeca kamid matalan qaraad iibsanay qarihii markaad iibsanayso waad gedgedisay waad fiirisay waad fiirisay sidiisaa beecu ku ansaxay laakiin shuruudda beeca ka mid maaha in la yidhaha iiqal qara haddii kale beecu ma ansaxay gudaha aan arko waxaa ku jira biyo ahaa waxaa ku jira wax dhagxaan ahaa waxaa gudaha ku jira bal horta waxa qal aan aragnay shardi ma ahan in la qalo qarihii in la qalo shardi ma aha waxaa la ysaga kaaftoomi karaa qolofka guud oo ilaahay ugu talagalay abuurista lannahu haaliban waxa wey qolofka haddii laga arko qolofkaas wixii lagu arko ayaa looga qiyaas qaadan karaa gudaha wixii ku jira qofka hadduu wax yaqaano qara yaqaan uu yahay waxa gudaha dadka qaraha yaqaana xataa markii qolofka saan u ruxaano marar saa u garaacayan haddii saa u garaacaan shanqartii dhegaysanahay waxa gudaha ku jira inay wax bisil yihiin inay qeyrin yihiin qolofkaasay ka qiyaasaan marka shuruudda beeca ka mid maahan in la yidhaaho war wixii gudaha ku jiray aan isla aragnay bal waxa dilaaci si beeci noogu ansaxo shardi maaha taas wa takfii waxaa ku filan ru'yatu suwaan ru'yatu suwaan assuwaanna waa la dhihi karaa luqa ahaan assiwaan saadka in la hoos dhigo in la godo labada way bannaanta wa takfii waxaa ku filan ru'yatu suwaani qolofka aragtidiisa qolofkaasoo alkhilqiyi alkhalqiyi ee abuurista loo nisbeeyey kaas haddaad aragto biso wadaalika ka qishri rumaani rumaanka qolofkiisii oo kale rumaankii in la dilaaciyo shardi maaha qolofkii haddaad aragto way ku filanta walbaydi ukunta qolofkeedii oo kale ukun haddii la kala iibsanayo shardi maaha war ii dilaaci galaasaan wataa iigu shub haddii kale beec ma ansaxay baasha jebi ukunta jebi taas haddii la yidhaha dhib iyo xaraj ay noqon lahayd dhib iyo xaraj waxay noqon lahayd qof walba ukun iibsanaya inuu baaquligiisana hore usoo qaatay noqon lahayd qolofkaa laga dilaaciyo shardi ma aha taas qolofkan ayaa daliil ama qiyaas kuugu ah waxa gudaha ku jira gudaha wixii ku jira walbaydi ukuntii oo kale waljawsi jawskii oo kale qolofkiisii qolofka jawska loogu talagalay beec waa ku ansixi waxa gudaha ku jira qolofkaas ayaa qiyaas u ah walowsi lowskii oo kale lows haddaad iibsanaysid qolofkaa uga qiyaas qaad laakiin inaad tiraa war waxa dilaaci oo fiiq oo gudaha beerka gudaha ku jira lowska aan aragne haddii kale beecu ma ansaxaye waxba shardi maaha shuruudda beeca ka mid maaha intaas qiyaas waljawsi jawska qolofkiisii walowsi lowska qolofkiisii fii qishratihi lowskaasoo fii qishratihi qobkiisii ku sugan qobkaasoo asuflaa ee hoose waliba qofkii hoose haddii loo jeedo oo la arkayo laba qob uu leeyahay qob koroo weyn iyo qob hoose qobkaa hoose haddii la arkayo bis waxba in la yidhaha fiiq isagana ka fiiq aan gudihii usii dhaadhacno waxba shardi ma aha laakiin kitaabkan muqniga iyo rawdada uu iska leeyahay imaamu nawowi labadu waxay leeyihiin in lam tancaqid isuflaa jaaza albaycu fi laclaa haddii jawsku sufle uusan lahayn yacni tii hoose haddaysan u samaysmin oo qobkii hoose uusan samaysnin qobka kore beec waa ku ansix laakiin qob hoose iyo qob kore hadday u samaysmeen labadaba uu leeyahay dee markaa qobkii hoose in la arko waa shard labadaba hadduu leeyahay allah subxaanaه wa tacaala aclam